Sannad kasta markii la gaaro kowda Juun, maanta oo kale waxaa dunida lagu xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Waalidka, kadib markii Qaramada Midoobay ku dhawaaqday in la xuso maalintan sanadkii laba kun toban iyo labadii si dunidu u qirto kaalinta muhiimka ah ee waalidku ka qaato nolosha ubadka. Maalintan ayaa loogu talagalay in dadka lagu xusuusiyo in waalidku uu tiir u yahay nolosha qoyska maadaama ay na barbaariyeen isla markaana ay nagu hageen mustaqbal wanaagsan. Waalidiintu waxay carruurta siiyaan jacayl, hagid iyo akhlaaq, taasoo aas-aas u ah waalidka Soomaaliyeed. Hooyadu waa udub-dhaxaadka nolosha qoyska, waxay qaadaa mas'uuliyadda korinta, barbaarinta iyo xanaaneynta ubadka halka aabbuhu inta badan uu qaado mas'uuliyadda dhaqaalaha, ammaanka iyo magacdhawrka qoyska. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Maamulka Hirshabelle, Marwe Iqra Cumar Maxamed ayaa ka warantay qorshaha wasaaradda ka leedahay doorka waalidka.
horta qorshaha wasaaradda ee ku aadan kor u qaadista wasaaradda qorshooyin badan aa ugu degsan oo ah waalidiinta soomaaliyeed badanaa wasaaradda waxay sameysaa barnaamijyo ah wacyigelin oo ku saabsan waajibka iyo xuquuqda waalidiinta oo wasaaradda badanaa ay sameyso wacyigelintaasi sidoo kale waxaa sameynaa taageero oo aan ku caawineyno sida dhanka caafimaadka iyo sidoo kale nafaqada iyo sidoo kale barbaarinta carruurta yaxya macalin yacquub oo ka mid a culummada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula uga waramay ahmiyadda ay diinteenna siisay waalidka markaan ka hadalno mudnaanta oy diinteena islaamka ee qiimaha badan ay siisay waalidka mid lasoo koobi kara ma ahan bal iska badaaya alla subxaanahu wa tacaala xaqiisuu ku xejiyey xaqa waalidka mar walba qur'aanka uu ilaahay xaqiisa ka hadlo wuxuu ku xejiyaa xaqa waalidka ilaahay fii suurati lisraa wuxuu ku leeyahy waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayn ixsaana aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahy wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-a wa bilwaalidayn ixsaana ilaahay caabuda waxna ha la wadaajirina waalidkana adeeca oo markaa ixsaan u sameeya qaar ka mid a dhallinyarada magaalada beledweyne ayaa sheegay in waalidkooda oo door muuqdo ku leeyahay noloshooda iyagoo dhallinyarada kale ugu baaqay inay waalidkooda ka ducaystaan waalidkeenana mataqaanaa oo door muhiima ama kaalin weyn oo nolosheena uu ku leeyahay hadday noqoto dhan maskaaxiyan hadday noqoto dhan aqooneed hadday noqoto dhan mataqaanaa fikradeed ama dhan waxbarasho aniga alxamdulilah maanta ilaaw walaa dhammaad nolosheeda waalidkeyga ayaa kaalinta ugu weyn kulah oo mataqaana alxamdulilah garab istaag qaacido hadday iska jirto laakiin laakiin waalidka door weyn oo nolosha ku leh
runtii lama soo koobi karo abaalka iyo taariikhda ay nagu leeyihiin waalidiinta waalidna qiimihiisa iyo waxa uu nala soo maray qofna ma soo koobi karo inta buog adduunka taarikhda hadii lagu qoro lama soo koobi karo waalidka la weyneyn waalidka habeen iyo maalin daqiiqa ka saacad ka saac laga warhayo qofkii oo waalid u nool yahay aa nasiib leh wallaahi bilaahi tallaahi qofkii hooyo iyo aaba midkood u noolyahy ama labada u noolyahy aa nasiib leh laga duceysa jannada ilmaha soomaaliyeed ayaa lagu barbaarayaa inay ixtiraamaan waalidka kuna dhaqmaan amarkiisa maadaama lagu barbaariyey diin dhaqan xishood iyo adeecid